marka waxaan salaamayaa dhammaan dadweynaha sharafta leh meela joogaanba kuwa dhegeysanaya iyo kuwa na daawanaya labadaba waxaan leeyahay mar labaad ciid mubaarak ay jirto hawshii xulista walaha deegaanka degmada waktiga loo qabtay aada buu xadidan yahay in xubnaha lagu soo gudbiyo waana bilaabatay hadda oo qabashada araajida waa waa bilaabatay maanta jimcaha waanu shaqaynaynaa shalay waanu qabanaynay waxaan rabaa marka ugu horreysa dhambaalka ugu horreeya oo dadkeen aan u dirayo inuu waxa weeyaan waktigii loo qabtay keenista xulidda xubnaha in si habboon looga faa'iidaysto oo lasoo dedejiyo odayaasha iyo dadka hawshaa gacanta ku haya oo mas-uuliyaddeeda ay saaran tahay inay kusoo gacan dhaqsadaan oo ay noo soo gudbiyaan xubnaha ay noo soo gudbiyaan si markaasi annaguna hawsheeda aan u dardargelino degmadana ay u yeelato maamul sida ugu dhaqso badan leh golaha deegaanka muhiimaddiisa isu sheegi mayno waynu ognahay magaalada tan horumarkeeda iyo wax kastoo wanaaga oo dadka u dhexeeya ayuu ka shaqaynayaa golaha deegaanka marka magaaladan ma dhici karto inay noqoto magaalo aan lahayn golo deegaan waqti dheer waxaa jira mashaariic fara badan oo socota oo la rabo inay halkooda kasii socdaan waxaa jira kuwa soo socda oo waddada kusoo jira wax walbana waxay ku xiran yihiin dhismaha golaha deegaanka iyo sida loo dardargeliyo waxaa kaloo sida hadda meesha ka cashuruudaha la akrinayay markii ugu horreysay golaha laga soo dhisayo degmadatan runtii lagu xiray shuruudo aada iyo aada u adag shuruudahaasina waxaa looga dan leeyahay in ay soo baxaan dad hanan karaya maamulka degmada baahida loo qabo maamul wanaagga iyo horumarka deegaanka kana kasoo bixi karaya waad ujeediyeen shuruudaha la akrinayay dhammaantood salka waxay ku hayaan qof karti iyo hufnaan u leh in uu guto waajibaadka loogu khidmeynayo shacabka deegaanka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ugu yeeraya dadkeena inay muujiyaan isku xirnaan iyo midnimo isla mar ahaantaas danta guud mar walba la eego laga tanaasulo wixii shaksi ah iyo wixii dan hoose ah yacni waxaan kasoo wadaa khilaafaadka looma baahna maantoo kale qadiyad guud baan ka hadlaynaa qadiyad wadan weeye qadiyad horumarineed weeye sidaas daraaddeed wax allaala wixii keeni karaya tafaraaruq iyo khilaafaad in laga fogaado weeye waxaan ugu yeerayaa inay si dhow dowladda ula shaqeeyaan waktigan qaaliga ee loo soo huray oo dowladda o dhan ay meeshan joogto sidoo kale madaxweyne uu joogo waad garan kartaan culayska uu leeyahay marka hawshan waxaan doonaynaa in la dedejiyo lagana faa'iisto waktiga isaga waxaan samayn doonaa warbaahinta u isugu yeeri doonaa markii maalin ama laba la joogaba hadda meesha xaaladda ay marayso anu shacabka ula socodsiino waan waxaan idinkugu mahad celinayaa ilaa hadda wada shaqaynta wanaagsaneed ee dadku ay noo muujiyeen waxaan rajeynayaa insha allah hawshaasi loogu talagalay sida ugu dhaqso badan leh sida ugu ammaano badan leh sida ugu qiimo badan leh inaan uga soo baxno waa mahadsan tihiin mar labaad iyo mar saddexaadba wasalaamu calaykum intaada ka bixi magacaygu waa cabdikhayr maxamed jaamac jubbaland t v xalay waxaa jiray shir ay madaxtooyada ku gasheen arrimaha looga hadlayey dhismaha golayaasha deegaanka waa la isku agtiran waayey shirkaasa xogtiisana soo gaartay maxaa faahfaahin naga siin karta
bismi illahi raxmaan raxiim madaxtooyada shirar joogta ayaa ka dhaca dowladda se la socotidba waxay xiriir joogta ala leedahay shacabkeeda marka shir kasta oo dhaco madaxtooyada madaxtooyada ka dhaca macnihiisu maaha inuu yahay shir siyaasadeed wuxuu noqon karaa shir wadatashi buu noqon karaa shirarku way kala gedisan yihiin shirka aad sheegaysid anigu macluumaadkiisa ma hayo madaxtooyadan aad joogay cid isku khilaaftay iyo cid wax isku diidana ma ay jirto dadka reer gaalkacyo dhammaantood waxay u midaysan yihiin inay hawshan sida ugu habboon uga qayb qaataan loona dedejiyo warka anugan hayaa warkaas weeyaan meeshaad ka keentay adiga ayaa
jirta xilli ku dambaysa oo laleeyahay xilligaas waxaa ku eg qabashada araajida xilli wax ka dambeeya oo oo aan qabanayna araaji ma jirto waqti loo sheegay bismillahi raxmaan raxiim sida ku cad habraaca waqtiga araajida la qabanayo ugu dambeyn waxaa ku qoran bisha tobankeeda guddigu wuxuu awood u leeyahay in uu waqtigaas haddii la loo baahdo aanu ku darno maalin iyo laba iyo wix lamida si aan hawshu dhammaystirno lakiin waxaan rajeynayaaba ka horba intaan la gaarin waktigaas in araajadu dhamaanayso xaroonaysa maxaa jira hadeer tafayl baa noogu kugu jira wad ujeedaan xilliga kan oo jimcaha baanu qabanayna araajada waad mahadsantihin